banaanbaxyo rabshada wata ayaa maanta ka dhacay magaalooyinka caabudwaaq iyo gaalkacyo dhinaceeda koonfureed ee maamul goboleedka galmudug kadib markii ganacsatada la sheegay in ay diideen in ay furaan goobihii ganacsiga iyago oo diidan inay wax ku iibiyaan lacago lagu sheegay inay yihiin been abuur faahfaahinta banaanbaxan waxaa inoo haya wariyahayga cabdikaafi yuusuf aadan oo ku sugan magaalada caabudwaaq isagoo khadka telefoonka si toosa ugu jira cabdikaafi bal noga waran marka hore dibadbaxyada ka dhacay caabudwaaq iyo koonfurta gaalkacyo
xidsan mahadsanid magaalada cabudaq waxaa ka dhacay iyo magaalada gaalkacyo koonfurteedaba dibadhaxyo wata rabshado gaar ahaan haddaan ku hormaro xuseen oo magaaladan cabudwaaq waxaa ka dhacay dibadbax kadib markii ilaa shalay ilaa maanta ay gebi ahaanba goobaha ganacsiga la xiray oo ganacsatadu ay ku doodeysay inay jirto lacag been abuur ah oo magaalada soo gashay taasi ay kaga jawaabayeen inay xiraan waxna isku gadanin sidoo kaletana dhammaan suuqyada sarifka la xiray midaasi xuseeno waxay sababtay saameyn fara badan oo ay ku yeelatay dadka danyarta ah sidaas daraadeed ayaa maanta waxaa dhacay banaanbax looga soo horjeeday arrintaasi banaanbaxaasoo markii dambe isku bedelay mid rabshada wata oo goobaha qaar ganacsiga la tuuriyeeyey khasaaro loo geystay markaas la keenay khasaaro hantiyeed iyo khasaaro dad ku dhaawacmay intaba sidoo kaleeto magaalada gaalkacyo iyadana waxaa ka dhacay banaanbaxyo arrintaasi la xiriirta siduu ii xaqiijiyey wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin saaq oo aan la xiriiray wuxuu ii sheegay inay sidoo kaleeto banaanbaxyaas ay rabshada wateen gebi ahaanna goobaha ganacsiga ee koonfurta ay xiran yihiin arrintaasina ay la xiriirto arrinta la sheegayo inaan lacagta soomaaliga ah oo laleeyahay lacag soomaaliya oo been abuura ku dhex jirta aan waxba lagu kala gadanaynin ilaa hadda ma la ogyahay tirada dadka ku dhaawacmay ama wax ku noqday rabshadahaas
xusenow dhinaca gaalkacyo tiro saxa xaqiiqa lama hayo balse magaaladani caabudaq waxaa ku dhaawacmay inta haddaan ogahay afar qof ayaa ku dhaawacmay mukhtaar macalin xuseen waxa uu kamid yahay ganacsatada magaaladani caabudaq gaar ahaana wuxuu kamid yahay milkiilayaasha shirkada durdur oo iyadu lagu banaan baxayay sidoo kaletana khasaaraha hantiyeed loo geystay mukhtaar wuxuu ii xaqiijiyey laba shaqaalahooda kamid ah inuu dhaawac soo gaaray islamarkaasina lagu dabiidayo isbitaalka alxayaad sidoo kaletana labo macaadiishii ama dadkii meeshaasi marayay ay wax kasoo gaareen iyo dad meesha wax ka gadanayay sidoo kaleeto mukhtaar wuxuu ii sheegay inaysan wax booba ama wax dhacah aysan hantidiisa soo gaarinin shirkadaasi balse ay soo gaartay hanti burbur dhinaca guriga ah ay soo gaartay sidoo kaleeto xuseenow magaalada waxaa markii hore furnaa meelaha shaaha laga cabo iyo maqaayado kooban baa furnaa ayaguna markii rabshadihii ay bilowdeen gebi ahaanba waa la xiray magaaladuna wax mid hadda gebigeeda dhan ba aysan ka jirinin wax socodah ama ganacsi ah oo ay kulli wada xiran yihiin oo meel furan aysan jirinin walow hadeertaan la furfurayo oo hadda aad moodo inay soo laalaabanayaan meelihii shaaha iyo la furfurayo mas-uuliyiintu ilaa imika ma ka hadleen waxa laga qaban karo arrintan
xuseenow dhinaca maamulka maya mar aan la xiriiray guddoomiyaha degmada wuxuu ii sheegay inay ku hawlan yihiin sida arrintan wax looga qaban lahaa sidoo kaletana ay jirto ganacsato ayaguna is abaabulay oo raba inay arrintaani wax ka qabtaan banaanbaxyadii maantay ganacsato la hadashay waxaa lagu qanciyey oo loogu kala dareeriyey in birita jawaab saxa laga siin doono arin arrintuna ay wax iska bedeli doonto ganacsiguna sidiisa kusoo laaban doono balse waxa ay noqon doonto iyo jawaabtaasi banaanbaxyadan lagu kala dareeriyey waxa kasoo bixi doonaa weli ma ogin balse waxaan ku ogaan doonaa idaacadaheena dambe sidoo kaleeto magaalooyinka gorceel iyo dhuusamareeb oo ay si oodu la xiriirtay waxaa ka jira hakad ganacsi balse wax mudaharaada iyo wax dhiba kama jiro ganacsigu sidii xawliga ahaa ama sidii la rabay kuma socdo oo waxaa ka jira shaki balse maamulka ahlu sunna oo asaguna ka taliya magaalooyinkaasi wuxuu amar ku bixiyey inaan goob ganacsi la xiri karinin horeyna waxaa xusid mudan xuseenow in toban ganacsato ah magaalada gurceel oo ka amar amarka ka dhagaadeystay ahlu sunna la xirxiray sidaas daaligeedna haddana amaro xoogle lagu soo rogay oo la yidhi wax la xili kara ma lahan ganacsigu waa inuu sidiisa u socdaa magaalada cadaado ayadana qeybo kamida waxaa la dareemayaa inuu jiro hakad ganacsi balse waa la xiriiray wax banaanbaxa ama rabshado ah kama dhicin ayadana way xasiloon yihiin magaalooyinka ilaa hadda ay banaanbaxyadu ka socdaan ama dhib ka socdo waa magaalada caabudwaq iyo koonfurta magaalada gaalkacyo banaanbaxyadu ma iskood bay u istaageen mise ciidamada ammaanka dadka kala dareeriyay
iskood ayay u istaageen waxaa is-afgartay ama wada hadlay ganacsato qeyb kamid ah guddi loo xisaaray ganacsatada magaaladani caabudwaaq iyo banaanbaxayaashii ayaa is-afgartay waxaana banaanbaxyaasha lagu qanciyey oo laga ballan qaaday inay beri magaalada kusoo laaban doonto sideedii hore ganacsiguna uu socon doono balse waxaa jira xuseenow jahwareer aada u fara badan oo quseeya doolarka wixii lagu sarrifi lahaa iyo lacagtan la diidan yahay noocay tahay iyo meeshay kasoo timid intaasba jahwareer baa ka jira sidoo kaleetana xuseenow waxaa jira saameyn fara badan waxaa xusid mudan magaalada caabudwaan iyo guud ahaanba goboladan dhexe waxaa aada saameyn ugu yeelatay abaarihii ku dhuftay soomaaliya oo weli ka taagan roobab kabadii in ay intifaacsadaan gobolkani magaalada caabudwaq iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaanba gobolkani galguduud roobab la intifaacsada kabadii in gobolku wuxuu ku tiirsanaa xoolaha nool xoolihii noolaa roob ma haystaan intii soo hartay oo kasoo badbaaday abaartii ku dhufatayna waa ay gudbeen oo waqooyi iyo bari ayay u gudbeen marka taasi waxay dad ku tiirsanaayeen meelaha ganacsiga dadku waxay ahaayeen waranto waar iyo bagaash iyo dharba ku gada banaanka gebi ahaanba maadaama aysan shaqaynaynin waxay wax ku gadaana aysan garanaynin saameyn xoogna ayay yeelatay xuseen sidoo kale waxaa xusid mudnayd saaka subaxii hore ano u dabagelaya dhibaatada ayaa waxaan booqday dhowr cam dadka qaar waxaan arkaya dhahayay waan shaqaysanaa waa xamaalan jirnay balse afar labaatanki saaca lasoo dhaafay dad maana shidan sidoo kale maqaayad maraan galay dadka waxaa la weydiinayay lacagta inay hore usii bixiyaan oo dollar ku bixiyaan meelaha lagu mudaharaaday maanta waxaa kamid ahayd shirkada hormuud oo laga codsanayay inay xirto e c c balaadka adeega la dhaho maadaama dadku aysan dollar wada haysanin oo lacag soomaaliya ay haystaan maqaayadihii iyo meelihii wax lagu kala deganayana aysan wax lacag soomaaliya iyo dukaamadii aysan aqbalaynin marka saameynta ay yeelatay arrintuna waa mid aada u baaxad weyn gaar ahaan magaaladan caabudwa aad iyoaad aada u mahadsan yahay cabdikaafi yuusuf aadan wariyaha v o eda oo ku sugan magaalada caabud waq isagoo khadka telefoonka si toosa ugu jiray halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a